barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
waa duhur arbacaah bisha meyna waa koob iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaad ku waxaa halkan si wada jira idinkaga daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudi oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa goobta ay dumarku ku ciyaaraan kubadda kolayga oo ku soo badanaya magaalada kismaayo ciyaartana waxaan ahaa dadkii xiiseeyo hadda barnaamijka meel fiicanoo noo maraayo waxaa bilaabana labada kun shan iyo tobanka ilaa haddeer ee kudhawa- ku dhowdaha labada kun lix iyo tobanka waxay ragrimanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dareenkeygana waxaan xiiseynayaa inaan kubadda heer ka gaaro waxaana jeclahay meel wanaagsan inaa micnihii mustaqbalka inaa ana laga gato oo ciyaaryahan waaweyn aan noqdo qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dugsi farsamo gacanta ah lagu barto oo laga furay magaalada dhuusamareeb qaar ka mid a ardayda ayaa ka sheekaynaya waxyaabaha ay ka barteen waxa aan baranana waa farsamada gacanta gaar ahaan laansaarka iyo sida dharka haweenka loo kariyo sababta igu kaliftana waxa weeye inaan ku dabaro nolol maalmeedkeyga iyo maxaa lahayay arrimo aniga ii gaara kaalimaha heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnayna barnaamijka dhallinyarada maanta kama marna
codkaas faadmo duur iyo weliba hee ibraahim baadil goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
qarax gaariya ayaa arbacadan maanta ah gelgilay suuq ku yaala goob ay shiicadu ku badan tahay oo ku taala magaalada baqdaad isaga oo dilay sagaal iyo labaatan qof qaraxa ayaa ka dhacay magaalada sadar intii lagu guda jiray isu socodka saxmadda leh ee aroornimadii maanta saraakiisha ammaanka iyo cisbitaalada ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashada ay sare u kici karto ugu yaraan afartan qof ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi dhowr gaari oo kale iyo dhismooyin goobta ka agdhowaa ayay waxyeelo culus soo gaartay sida ay saraakiishu sheegeen laamaha ammaanka ee dalka australia ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen shan nin oo qorsheynayay in ay doon ugu safraan dalalka indonesiya iyo filibiin kadibna ay ku biiraan kooxda isis si ay uga dagaalgalaan dalka syriya mas-uuliyiinta ayaa sheegay in nimankan lagu xidhay lagu xidhay gobolka queensland kuwaas oo qirtay in ay safarkan damacsanaayeen
mar kale duhur wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan ismaaciilo diin waxaa layidhi maalinba maxaa lihi jira caynba cayn haye waay waayo waliba sibay kuu soo marayaan waan gartay magaalada maanta xagaad soo wadaa magaalada kismaayo waxay waaye soo martaba berigii horta ma daawan jirtay cayaarta Caasha.
kubadda kolayga kubadda kolayga ma daawan jirtay mise ma cayaari jirtay
way xilliganaa lagu odhanayaa ismaaciilo Xil- xilligan xilligaad ka hadlaysayna ma daawan jirtay xilliganna ma ciyaar een, ma isku daydaa wey horta aan kuugu daree lacag mishaar ahaan ay soo gasho tii ugu horreysaan qaato waxaan ka qaatay sports ma gebigaba gebigaba weliba noocee ahaa halkaas ku dheji marka noocee baa horta ciyaarta kubadda kolayga ama basketboolka loo yaqaano ee gabdhaha ayaa dib waxaa looga bilaabay magaalada kismaayo magaalada kismaayo waayo kala duwan ay soo martay maantana waxay maraysaa in gabdhihii ay kubadda usoo baxaan oo ay cayaaraan marka waayo waayo xaafadda la yidhaahdo calaley ee magaalada kismaayo ku taalla ayaa markii ugu horreysay waxaa laga hirgeliyey garoon loogu talagalay in ay gabdhaha dhallinyarada ah ku dheelaan kubadda kolayga wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa booqday waxaana uu la kulmay gabdhaha kubadda dheelaya iyo macalimiinta tababarka siinaya magaalada kismaayo waxaa dib loo howlgeliyey ama waxaa dib looga bilaabay ciyaaraha kala duwan gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano eh, kubadda kolayga Eh, waxaa dib loo furay eh, garoonkii salaxa ee xaafadda calaley waxaa ii muuqanaya gabdho dhallinyaro oo kala duwan oo ku ciyaaraya kubadda kolayga Eh, magacaadii sheeg safiix ismaaciil safiya maxamed ismaaciil haye ka warran safiya kubadda kolayga ayaad halkan ku ciyaaraysaa maasha allah ku faraxsanaya haye goormaa bilowday adi waxaan bilaabay ku dhawaad adii shan bilaabay shan bil Shan ciyaar bilood, haa.
hay maasha allah yaa marka sidee u ciyaartaan bal ii sharax hadda maasha allah si fiican u ciyaarnaa Ay.
hoola way kala duwanta maasha allah wax dhibaata ma jiraan.
marka ma xaafada xaafadaad u ciyaartaan mise idinka dhexdiina maya anaga dhexdeena hay ma t- ma tababara ayaa idin jooga halkan tobabaraha Ay.
macalimiin tobabara noo joogaan Hay. dhanka Mashallah.
qalabka qalabka ka waran qalabka maasha allah waay hay wax walba okay.
magacaga
magacayga nimco cali
nimca nimca cali kubadda koleygaa xiisasa haa si ay sii wanaagsan hay ciyaartana waxaan ahaa dadkii xiiseeyo hadda barnaamijka meel fiican oo noo maraya waxaa bilaabana labada kun shan iyo tobanka ilaa haddeer ee ku dhawa- ee ku dhowdaha labada kun lix iyo tobanka waxay raglimanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dareenkeygana waxaan xiisanayaa inaan kubadda heer ka gaaro waxaana jeclahay meel wanaagsan inaa micnihii mustaqbalka inaa anala gata oo ciyaaryahan waaweyn aan noqdo Ee, qaybta ka ciyaartaa qaybta hore weerarka khadka dhexe sablaayira ahaa ani Hay.
Mm.
waa bixisaa haa Ay.
waa qaybiyaa buluunta
aad waa mahadsantahay magacaadii sheeg magacaadii sheeg caayisha jeelaan maxamed hay caaisha ee, kubadda koleygaa xiiseysa haa kubadda kuleyga xisheeyaa Ay.
aad baan ugu faraxsan haddaan- maadaama aanan gabdho soomaaliyeed Ay.
oo buluntaan kubaddan dheelino qaybta ka ciyaarta
qaybtas berlays waan difaacaane difaacaad haa Hay.
marka goorma bilowda ciyaartan waxaan bilaabnay shan bilood camal adoo dheelina Ay.
marka Ee, ma horaa u taqaanay mise halkaan ayaad ku maya tababartay hooyadii hore u taqaanaa marka hooyadaan ka tababartay hooyadaa ay dhali jirtay haa Hay.
marka waagii nawadii Ee, ka waran dhanka qalabka iyo sidee u heshaan wallaahi maasha allah wax walba waan helnaa Ay.
marka
magacaaga شكري احمد محمد magacaaga شكري احمد محمد ayuu shukri ka waran kubadda koleygaa xiiseysaa ها Haye.
سيادة وحسنا سواي maxaa kugu dhaliyay inaad dhe- ciyaartaan aad eh, ciyaarto wax badan inuu ciyaara rabo aan ciyaar weyn aan noqdo goormaa bilowday labada kun toban iyo shanta Hay.
swaay yaa idiin fududeeyey arrintan macalimiinteena Hay. ka waran dhanka qalabka iyo bal eh, adeegyadan aad ku ciyaaraysaan aad u fiican
Ee, macalinka eh, gabdhahan eh, halkan ku ciyaaraya kubadda koleyga magacaaga ii sheeg waa maxamed maxamuud cigaal haye macalin bal waxaad ka warantaa eh, gabdhahan halkan lagu tababarayo iyo waxa la barayo iyo ciyaarta ay ciyaarayaan waxay tahay Ee, marka hore horta aad waxaan ugu mahad celinayaa idaacadda v o a oo idaacaddii ugu horreysa loogu timaada garoonka kubadda koleyga ee xaafadda calanley run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay gabdhaha aan hadda gacanta ku hayo wiilashana waan bilownay oo khamiistii jimcihii ayay yimaadaan Ee, run ahaantii anigiina aad waxaan ugu kalsoonahay inaan ka dhigo heerka koowaad in mustaqbalka gaaraan ilaahay hadduu yidhaahdo tan kale anigana kolleyba intaa taqaana ma- codkayga inkastoo muuqaal uu jirin waxaan ahaa ee, ciyaartooydii gobolka jubbada hoose sabalaayarkooday ama qaybiyaha sida loo yaqaano oo ku soo biiray kii haddana dib waxaan ugu soo noqday markaa nabadgelyadii arkay in aan juhdi ku bixiyo anoo waxba ku qaadanayn mushaaradaha inaan wax baro gabdhahan daada yaraad indhahaada ku aragtid Aa, marka insha allahu tacaala waxaan jecelnahay inaan ka qayb- qayb- qaybgalno ciyaaraha dhow ee ka dhici doona da- dalka ee, ilaahay hadduu yiraahdo ee gobolka.
waa hagaag eh, muddadii burburka kama jirin kubadda koleyga ama bak- basketballka ee magaalada kismaayo maxaa idinku dhaliyey inaad hadda dib u bilowdaan maadaama aan eh, nabadii ay soo iftiimtay oo nabad ay jirto een, ayaan aniga markaan kaaga- kaala hadlo nabadii markaan arkay aan aad uga fiirsaday ayaan dib ugu soo noqday muddo afartan iyo sideed bilood aan ka maqnaa aan ku maqnaa magaalada hargeysa kadib nabaddaas ayaa ii suuragelisay inaan hablahan aan helno oo dib u ciyaarihii nabad ay ugu soo dabaalaan Aan- waan rajaynayno inaan heerka ugu dambeeyey oo gobolka siduu caanka ku ahaa jubbada hoose saa ula socotidba aan gaarsiino arrintan waxaa sidoo kale qayb ka qaadanaysa eh, maamulka degmada kismaayo eh, gaar ahaana dhinaca isboortiga magacaada ii sheeg axmed bisle waa ujeedaa qadar maanta waxaa dhex taagan tahay gabdhihii baasketka dheelayay asaaska fikradeedana anaa iska lahaa oo aan u keenay oo aan ku sameeyey inay macnaha gabdhaha baasketka ee, hay-ad tiis la yidhaahdo ayaa iga caawisay in ay qalabkooda ay siiyaan maxaa kugu dhaliyey inaad asaasto waxaa igu dhalisay macnaha waxyaabaha ay jubbaland ka dhiman wey Ay.
gabdhaha baasketka wiilasha baasketka waa aragtay curyaamadii aan qabannay Ay.
oo aan samaynay iyo dabaashii aan samaynay
khadar maxamuud xareed ayaa warbixintaa kasoo diray dee caashay markii dhowdna waxba ku labnaa waan filaya welibana isboortiga waxbaad ku dartay aad iyo aad aad iyo aad waxaan la yaabay saad ula soo boodoo tir horta cashoy cayaaraha een ma daawata dee me waxaan waxaan waxaa ii sawirmay horta inaad baasketka ka tahay baa iga soo tahay anna waxaa ii muuqatay in ismaaciil halkan uun igu arkay wax badan uusaga garanay horta ma daawataa markaa tiri horta ma daawataa calaashaan waxay i hor keenta markiiba horta cayaaraha een ehel ma tihiin iminka inaan ku raaco weeye iminka laftigeeda xitaa garsoore waa ka soo noqda ciyaarta kubadda koleyga ismaaciilow
barnaamij gaar aanu dhiganayna khadar maxamuud xareed ayaa warbixintaas wuxuu ku eegayey goobo hablo ay kubadda kolayga ku ciyaaraan oo kusoo badanaya magaalada kismaayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud waxaa laga hirgeliyey dugsi farsamada gacanta ah kaas oo dhallinyarada lagu baro xirfado kala duwan oo ka caawiya in ay shaqo helaan islamarkaana la soo baxaan dakhli ay ku maarayn karaan noloshooda wariyaha v o ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya qaar ka mid a dhallinyarada degmada dhuusamareeb ayaa helay fursad waxbarasho oo lacag la-aan ah oo lagu barayo xirfado ay ku shaqaystaan waxaana dugsi lagu baranaya farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan laga hirgeliyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dalmar abshir nuure waxa uu ka mid yahay inji o maxalli ah oo hirgeliyey dugsiga islamarkaana gacanta ku haya qaybaha farsamada gacanta lagu bara dhallinyarada waxa uu v o e-da u faahfaahiyey aas-aaska xaruntan iyo waxa laga faa'iidayo haddii dhallinyaradu ay bartaan xirfadaha gacanta hay-addan iskuulista programkan waxaa la yidhaha b c c waa hay-ad maxalliya oo deegaanka ka tirsan hay-adaha ka shaqeeya kabacdi markii aan aragnay bulshada soomaaliyeed waxbarashada inay muddo badan dad ka daahay ku jiraan boqolkiiba konton waxbarashada xilligii ay baro lahaayeen aysan joogin ayaan waxaan diyaarinay brograamo dadku markii ay bartaan iskuod inay u shaqaystaan ay suuragal tahay waxaana waxaana naga naga saacida hay-adda dowle f b brograamadan aan hadda qabanno waxay faa'iido u leedahay dadka waxbarashadii ka daahday inay xirfad bartaan xirfadaas oo ay nololmaalmeedkooda inay ku dibbaraan ee ay rabaan ayay ka saacidaya maxaa yeele qofka hadduu waxbarto oo wax uu ku shaqaysto oo barto noloshiisii iyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii ayuu ayuu inuu dabera ay suuragaltaa marka sidaas ay ay bulshada deegaanka ay aad iyo aad usoo dhaweeyeen brograamadan oo qofkii markii uu barto oo si fiican loo tababaro uu ku shaqaysanayo dalmar ayaa qaybaha hadda ay ku bilaabeen iyo dhallinyarada fursadda u heshay inay ka faa'iidaystaan ka waramaya aad iyo aad umahadsantaa hadda waxaan wadnaa afar brograam oo bishii abril soo bilowday ilaa sebtember meelahaas qiyaasaan ku socda lix bilood brogram soconaya programadaas oo kale ah ragga in la baro korontada iyo iyo faryaamada gacanta oo wax dhisitaanka iyo wax walba isugu jirta hablahana waxaan barnaa oo haddaan brograamadan hadda socda ku jira cilaansaarka iyo qurxinta dumarka dhammaan qurxinta dumarka wax loo yaqaan iyo dharkarinta afartaas brogram wiilashu laba labadaas brogram ayay kala xulanayaan olow qof walba anagoo kula talinna qof walba markaas wixii uu jecel yahay oo hiwaayadiisa inuu labadaas brogram ka doorto hablahana sidoo kale ayaguna way kala xushaan labadaas brogram afartaas brogram ayaan wadnaa markaan dhammaynana waxaan rajaynaynaa kuwo ama kasii faa'iido badan ama lamida inaan inaan haddana aan biloawno cabdiweli maxamed guuleed oo fursaddu ay u saamaxday in uu wax ka barto dugsiga farsamada gacanta ayaa sheegaya isbeddelka imaan kara haddii dhallinyaradu ay wax bartaan
aad iyo aad inoo anfee dhalinyaro badan aan iska ahayn baagmuddo haddana shaqa abuura nolo samay shaqadaas markay noo dhamaato waxaan nahay dad wax bartay oo shaqaysan karo aad bay noo anfacaysaa marka aad iyo aad wax badan ay kusoo kordhin kartaa deegaanka waa iska taqaanin baagmuddo haddii wax la baro oo kabacdi waxbuu qabsan karaa oo sidii hore waa ka fiican marka farsamadaas aad iyo aad inoo anfeen nooca aan barta waxa waaye faryaamada guryaha ama nooc kasta adugu ugu shaqayso inkastoo dhalinta wax ka barata dugsiga farsamada gacanta ee dhuusamareeb ay u badan yihiin rag haddana waxaa jira hablo dhallinyaro ah oo iyaguna waxbarashada farsamada gacanta ka barta dugsiga gaar ahaan cilaansaarka iyo qurxinta dharka haweenku ay xirtaan ayaan maxamed ayaa ii sheegtay barashada xirfadan in ay wax badan ka dabooli doonto xaalkeeda nololeed waxa aan baranana waa farsamada gacanta gaar ahaan cilaansaarka iyo sida dharka haweenka loo kariyo sababta igu kaliftana waxa weeye inaan ku dabaro nololmaalmeedkeyga iyo maxaa dhahayey arrimo aniga ii gaara haa si fiican fursado wanaagsan ayaa ka jira gobolka sababtoo ah sanadihii lasoo dhaafay arday badan oo ka qalin jebiday farsamada gacanta oo hadda waxaa jira xirfada macalinimada ku shaqaysta hadda macalimiinta anaga wax noo dhiga arday oo waxa weeye horey uga soo qalin jebiday farsamada gacanta sidaas ayaa igu kaliftay marka inaan aniguna duruufeyga aan anigoo xataa marka qaar waqti aan u helinin inaan barto cabdiweli ayaa isna qaba in dhallinyarada ay kaga baaqsan karaan xirfadaha gacanta haddii ay bartaan mawjadaha dhallinyarada lagu marin habaabiyo
boqolkiiba boqol waxyaalo tiro badan oo oo dhalinyarada oo hadda dhibaato ku hayda raacitaanka al-shabaabka iyo dhinacyada kale oo iyo tahriibka iyo waxyaalo badan ay aad iyo aad uga baajin kartaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq een caasha waxaan filaya dhinacii heesaha lasoo gaaray dhinaci heesaan soo gaarnay hees aan duugoobin ismaaciilow annagana aan ka daali la'anahay inta la ii gafaaya godobtaydu maqan tahay guclahan ku jiraya yaa qaadaya ibraahim baadil iyo faadumo duurco dadkooda macaan
kalgacaylki guumowya ey aboowe igu noqoy maguuraane ey aboowe kalgashoo hurdada nacaya ey aboowe
ugiidigaararay abaaye gurmadkii u hayaankii abaaye magayuun halkaan rabay abaaye
garan oogsideedi iyo ey aboowe bani socoota mooya ani ey aboowe ama sanaama gacalka iyo ey aboowe
anuu waajibkay gudanay abaaye gudkayga sarnaay abaaye gamaawayga xaaraani abaaye
kalgacaylki guumowya ey aboowe igu noqoy maguuraane ey aboowe kalgashoo hurdada nacaya ey aboowe
ugugiidigaararay abaaye gurmadkii u hayaankii abaaye magayuun halkaan rabay abaaye
garan oogsideedi iyo ey aboowe bani socoota mooyaane ey aboowe masalaama gacalka iyo ey aboowe
anuu waajibkay gudanay abaaye gudkayga sarnaay abaaye gamaawayga xaaraani abaaye
haddaynu garabtaba haddoobaynay sheekadiyey caawacan gamahayahayey kol haddaynu garabtaba haddoobaynay sheekadiyey caawacan gamahayahayey
guulahiirayeeridaa ka nabadgalo iska caashan doonay guulahiirayeeridaa ka nabadgalo iska caashan doonay
Isnimaadu waa sharaf, isnimaadu waa sharaf. Annaga iyo nolol. Guuley ha kula jiro, guuley ha kula jiro. Isnimaadu waa sharaf, isnimaadu waa sharaf. Annaga iyo nolol. Guuley ha kula jiro, guuley ha kula jiro.
helo jaraan guusha soo helo eryada gunnimo
wacad wacad baa la dhigtay ismaaciilo wacad baa la dhigtay jeeraan guusha soo heloon heryada gudnimo rido guurka waan dabhaya waaw waa xarig adag ba halkaas lagu xiray ibraahim baadil codkiisa faadamo duur codkeedana wuu ku larnaa heystii abbo way ahayd haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda manchester united ayaa xalay iska khasaaraysay fursad ay ku soo geli lahayd kaalinta afraad ee horyaalka premier liiga kadib markii looga adkaaday ciyaar ay kooxda westham kula ciyaartay garoonkeeda abton bark ee magaalada london ciyaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo kooxda manchester loogu awood sheegtay haddii man united ay xalay adkaan lahayd waxa ay soo geli lahayd kaalinta afraad ee horyaalka premier liiga iyada oo ka sara mari lahayd kooxda manchester city si kastaba man united iminka waxay laba dhibcood ka dambaysaa kooxda man city ayadoo labada kooxoodna u harsan yahan kulanka ugu dambeeyey horyaalka oo maalinta axadda dhacaya kooxda man city waxay u safri doontaa naadiga swansea city halka man united ay martigelin doonto naadiga bournemouth haddii man city ay kulankaasi barbardhac xataa ka hesho waxay noqon doontaa kooxda ku dhammaysata kaalinta afraad ee horyaalka dhinaca kale kooxda westham ayaa waxay shaaca ka qaaday in ay ganaax inta noloshooda ka harsan ah saari doonto taageerayaashii lagu helo in ay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday baabuurkii kooxda manchester united ciyaartoodeeda iyo xalay ku yimaadeen ciyaartii dhex martay labada kooxood ee ka dhacday garoonka abton bark baabuurka kooxda ma united oo ahaa bas aad u weyn ayaa waxaa weeraray taageerayaal carriisan kadib markii shaaca laga qaaday in ilaa afartan iyo shan daqiiqo ciyaarta dib loo dhigay kadib markii kooxda ma united ay soo daahday waxaynu ka warhaynaa dhacdadan waxa aynu baari doonnaa wixii dhacay islamarkaana waxaynu soo saari doonnaa ganaax inta noloshooda ka harsan ah aysan ciyaaraha ku daawan karin kuwa lagu ogaado inay ku lug lahaayeen falkan ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay kooxda westham sidoo kale xidhiirka kubadda cagta ingiriiska ee f e da ayaa cambaariyey falkii xalay dhacay waxaana ay sheegeen inay booliiska iyo kooxda westham kala shaqayn doonaan sidii lagu soo heli lahaa dadkii arrintan ka dambeeyey dhinaca kale kooxda arsenal ayaa waxa ay ku dhowdahay saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda brusia monchladbaq granit shaka sida ay sheegayaan warar laga helayo dalalka ingiriiska iyo jarmalka naadiga ganris ayaa waxaa la sheegay in ciyaaryahankaasi qadka dhexe ka ciyaara ay kula soo wareegi doonto lacag soddon iyo siddeed milyan oo yuuro ah una dhiganta soddon milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah si kastaba wargeeska ka soo baxa dalka jarmalka ee la yidhaahdo renech bost ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in lacagtaasi ay gaari karto ilaa ku dhowaad soddon iyo afar milyan haddii ciyaaryahankaasi uu ku guulaysto shuruudaha qaar wargeeska daily telegraf ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa isna waxa uu ku warramay in heshiiska uu dhow yahay hase yeeshee weli aan la isku raacin heshiiska ciyaaryahanka iyo kooxda arsenaal ay kala saxiixan lahaayeen ugu dambayntiina warar ayaa sheegayaa in kooxda arsenaal laga yaabo in ay lumiso ciyaaryahankeeda weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi alexis sanchez ayadoo kooxaha juventus iyo bayr munik ay doonayaan inay la saxiixdaan kooxda bianconeri ayaa waxa ay isha ku haysay ciyaaryahankaasi tan iyo markii uu ciyaarayay kooxda udinese sannaddii laba kun kow iyo toban wararku waxay sheegayaan in kooxda yuventus haddii ciyaaryahankeeda alvaro morata ay kooxda real madrid dib ula wareegto ay markaasi ku bedeli doonto alexis sanchez wargeysyada daily mirror iyo daily telegraf ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa iyaguna maanta waxay qoreen in sanchez uu wadahadal la geli doono kooxda arsenaal isla markaana wadahadalladaasi diiradda lagu saari doono mustaqbalkiisa ciyaaryahankaasi wararku waxay sheegayaan in haddii sanchez uu u sheego kooxda arsenal inuu doonayo inuu ka tago in kooxdu ay u ogolaan doonto inuu baxo ciyaaryahankani ayaa la sheegay inaanu ku qanacsaneen heerka kooxda arsenal oo ay u muuqato in horyaalkan ay kaalinta saddexaad ama kaalinta afraad ku dhammaysan doonto xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha tanna gebagabada idaacadda ayaynu ku sii dhowaanaynaaye dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleeci doonaa waa heesuu ku looqeeyo fannaanka nimcaan hilaac
afkabadaahiisu waa dibnahaw dhayrikii daboolan waa dahabeen afkabadaahiisu waa dibnahaw dhayrikii daboolan waa dahabeen dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkan daadiisee dadkana dabalkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay dadabganin dabayshaday dabayshu dhulkay ka duusha daruurta ciirkana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggana dumarka dugsoonu aho haddaanay dadabganin dabayshaday adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaashaqu dagoo ku daydayaysa dawaad u tahee dabiibka calooy adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaashaqu dagoo ku daydayaysa dabiib u tahee dawey ka caloo dayaxa qoraxda ilaysu dirta oo hadduu dibadana waxbaa dalaye dayaxa qoraxda ilaysu dirta oo hadduu dibadana waxbaa dalaye cuntaana dabkuunbaa bislayn kara haddaanu diyaarin daanma kareen dareen caqlihiga warka u dira hadduu damqadana waxbaa daareen dokhya cashaaqa istaadashay cuntaana dabkunbaa bislayn kara haddaanu diyaarin daanma kareen dareen caqlihiga warka u dira hadduu damqadana waxbaa daareen dokhya cashaaqa istaadasha
codkaasin macaan hilaac wuxuu gebagabo u yahay idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caashe cudi anoo ismaaciil farax jara ayadan la socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga teginaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
sidii dayax soo baxaa tahay nafcaashaqu dagoo ku daydayaysa dawaad u tahee dabiibka calooy adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaashaqu dagoo ku daydayaysa dabiib u tahee dawey ka caloo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.